dhismaha saldhigga booliska ee lakashiidhigii deegaanka basiila ee gobolka mudug iyo weli ballanka adeega doone bulshada deegaankaasoo muddo indeerna adeegyadii oon baahnaayena dhaqaalaha laka dhiso waa dhismaha saldhiggan booliska iyo weli baabiyey midooda yurub oo taageero waa dowlad dhiska soomaaliya welina munaasabada shiidhigoobka ku qiibgalaya madaxda wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga maamulka deegaanka iyo saraakiisha booliska gudoomiyaha deegaanka wasiil cali xasan guleed iyo hadhawaayey dhismaha saldhiggan oyo baahi badan qabena usoona sheegay intii sifaylan lagu faa'iidaysado doonaa aad baan ugu faraxsannahay maanta halkan intaan loo dhax dhigaan saldhig cusub oo noola dhisahayo baahi weyn baan u qabnay aad gobolka baahi baan u qabnay yani waa wax arrin aad iyo aad mataqaan aan noo farxad gelinaysa gudoomiye ku-xeenka gobolka mudug arrimaha horumarinta mashaariicda dictora bedel sheekh maxamed iyo uusina meelasay hadaal uu sakajeedii ka xusay in saldhiggan uusa meelo ka saara doona baahida lanqabi in la hela meel bulshadii ay kashaal dacwoota runtii waxaan ku faraxsannahay inaan maantay kasoo qayb qabalno dhagaxdhigga mashruuca saldhigga degmada wasil waxa weeye amni waxa ugu horeeyana waxa weeye bulshadu qofka gala dembiyada gala iyo dadka haddii aan la helin meel lagu xiro amni ma jirayo waa u mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda dadaalkooda waxaa raba u mahad celiyo garabka ay na siiyeen euda oo runtii aad iyo aad meelo badan mashaariic kala duwanna ka qabtay gobolkan mudug aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan rabnaa dadaalladanna waxay ku yimaadeen xasilan ee dowladda galmudug ugu horreeya madaxweyne axmed cabdikaari qorqoor
agaasimaha wasaaradda amniga cabdulaahi maxamed bare iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmuduga cumar cabdi maxamed guure iyo weliba iyo ku hadaleena ahmiyadda bulshada wasiil iyo in lataa saldhigan iyoona sheegay inuusan ku qiib qaada doon saldhigan dhiniga horumarinta amniga deegaanka in dadku ay helaan meelo nidaamsan oo dowladda nidaamkeeda ku shaqeeyaan oo ay saldhiggu ugu horreeyo haddii saldhig meesha ka jirin dee dadka hadday laba isqabsato meelay u dacwoodaan ma laha mid hadduu dembi yar galo meel lagu dacwoodo ma laha ama meel lagu xiro marka baahidaas iyo baahiyo kaloo badan dartood horta waxaan ka bilaawnay in saldhiggii la helo ee galmudug
arrintan runtii waxay ku timid juhdi badan oo dowladda galmudug ay samaysay in maantay magaalada wasil saldhiggan laga dhagax dhigo xarunta degmada socoto aad ogeydeen guryihii ay jajabiyeen cadowgu inaa la dhisay oo dib loo dhisay sidoo kalena aad la socoteen ifintii magaalada iyo meelaha hoos yimaada dayactiradii ceelasha dhammaan waxay ku yimaadeen runtii dadaalka dowladda galmudug oo ugu horreeya madaxweyne axmed cabdikaariye sidoo kale adig laftiinu intaan waxaa ku mutaysateen waxay tahay inaa cadowgii runtii dalkan kusoo duulay aad iska celiseen ugu dambeyn waa uga mahad celinaya midooda yurub oo runtii si dhow ula shaqeeya dowladda galmudug oo runtii arrintan iyo arrimo kaleba naga fangaraynaya dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug iyo dadaalanka jaran sidii adeegyada bulshada landeer sii lahaye deegaanada dhowaan dowladda soomaaliya iyo deertii